wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada dowlad goboleedka jubbaland ayaa si rasmi ah usoo xidhay tababar socday muddo shan maalmood ah kaasoo loo qabtay qaar ka mid ah howlwadeenada ka howlgala garoonka diyaaradaha sayid maxamed cabdulla xasan ee magaalada kismaayo tababarkan oo diiradda lagu saaray sare u qaadista aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaha garoonka gaar ahaan dhinacyada badqabka duulista adeega macaamiisha maamulka duulista ah iyo sidoo kale la tacaalidda xaaladaha deg deg ah ayaa waxaa ka qayb galay howlwadeeno ka kala socda qeybaha kala duwan ee garoonka sida dhinacyada maamulka amniga iyo shaqaalaha farsamada taliyaha garoonka sayid maxamed cabdulla xasan iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada jubbaland oo tababarka soo xiray ayaa haddaba faahfaahin ka bixiyey ujeedka tababarkan iyo waxyaabihii lagu bartay intii uu socday waxaan u malaynahaa tababarku sidii la sharaxayba waa aviation security sidii looga hortegi lahaa waxyaalaha khataraha ee aeroboortka kusoo wajahan ama baaritaanada sidii loo xoojin lahaa iyo kowka ahaa fadlilah ilahay kulley waxaan is leeyahay waa gabagabadiisii oo ay maanta iyo xiritaankiisii waxaan rajaynaynaa in kulley aqoontan aan intan ku koobnaanin aan sii rajayno oo mar walba aan sii wadno qaybaha kale dhimanna aan ku darno haddii ilah yidhaaho iyadana aan rajaynaynaa waxaa kaloo aan rajaynaynaa in wakhtiyo badan ayaka laftooda nimankaas odayaasha aqoonyiintan noo soo laabtaan si aan u kordhinno dhammaan dadka adeega bulshada wada ee garoon ka shaqeeya in ay kor u qaadaan aqoontooda mid kastoo ka qayb qaadis barnaamijkaas inuu dhaco waa ku mahadsan yihiin hadday yihiin private hadday yihiin public ba xafiisadaba aad baa ugu faraxsanahay inaan goobjoog ka ahaado dhallinyaro qurux badan saraakiilah meelihii ugu muhiimsanaa dowladda amnigeeda sugayo ilaahay idiin fudee waa shaqo culus amni in laga shaqeeyo dowladda xaadee tahay dowlad goboleed ay tahayba budgetka miisaanada ugu badan waddanka wuxuu ku baxaa waan ognahay waa amni uu ku baxaa marka aad baa u mahadsantihiin hal xadiidan kusoo gabagabeynayaa oo ahaa in allaha yuxibu idaa camila axadukum camalan an yutqina ilaahay wuxuu jecel yahay midkiin hadduu shaqo qabanayo shaqadaas inuu sugo micnaheeda waxaa laga wada inuu si saxa oo cadaalada u qabto si saxoo sidii lagu ogaa inuu u qabto soomaali waa isku ognahay xeerjajab iyo xaalmastur kama dhammaado idinkoo talayaashiinna iyo madaxdiina amniga la kaashanaya waxyaabaa qaarkood aad ka maarmi weydaan inaad la kaashataan laakiin sidii ilahay idinku ogyahay sidii idinku tababaray casharada aad ku qaateen koorsanka ku qaateen juhud iyo wakhti badan macallimiinta iyo maamulka dowladda iyo garoonka iyo wasaaradda bay ku bixiyeen inaad ku samaysaan hadduu ilahay raado aad baa u mahadsantihiin